أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus aaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa kamid ah weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo kamid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya weerar ruux itoobiyaana lagu dilay kumanaan xoolahna lagu qaatay ayaa ka dhacay xuduudda dalalka kenya iyo etoobiya mucaaradka ridada ayaa mar kale ku eedeeyey xasan garguurta inuu wado dhulboob ka dhanaha shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho mid ka mid ah beelaha degwila saamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay in laga waayo qof aanan aqoonin asaasiyaadka diinta iyadoona tillaabadaasi ay si weyn u bogaadisay wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalisay khilaaf ka dhex taagnaa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmooyin ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga geda iyo baay
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo arbacaha taariikhna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qarax oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lala beegsaday guri uu magaaladaasi ka degan yahay murtad dalmar oo ah taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee dekeda magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay sarkaal murtad ah kaasi oo si gaar ah kaga tirsan booliiska ridada koonfur galbeed iyadoona qaraxaasi u geystay khasaaro dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal ka fuliyeen duuleedka degmada afgooye gaar ahaan goob ay doonayeen maleeshiyaadka murtadiinta inay isbaaro dhigtaan waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay hal askari murtad ah agabyo kala duwan kuwa ciidanka ahna waa lagu soo furtay dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee eleboorka magaalada baardheera waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weerar ruux etoobiyana lagu dilay kumanaan xoolahana lagu qaatay ayaa ka dhacay xuduudda dalalka kenya iyo ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed ugu yaraan hal qof oo ka soo jeeda etoobiya ayaa ku dhintay waar la sheegay in dabley hubaysan oo kenyaan ah ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan aagga dhinacyadu isku hayaan ee xuduudda kenya iyo etoobiya wargeyska adis standard oo soo xiganaya dadka deegaanka hiruum oo ka tirsan mandiqada koonfurta omo ee ismaamulka koonfurta etoobiya ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dilay in ka badan laba kun oo lo ahna lagu dhacay weerarka oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka soo jeeda kenya gaar ahaan turkana mid ka mid ah dadka uu wargeyska soo xiganaya oo magaciisa qariye ayaa sheegay in weerarkan uu dhacay sabtidii lasoo dhaafay oo ay taariikhda ku beegneed saddex iyo tobankii sebteembar xoolaha la dhacay ayay tur ahaan ku sheegeen in ka badan laba kun oo lo aha kuwaas oo kooxihii weerarka soo qaaday ay u kaxaysteen deegaanada ay degan yihiin kenyaanku wargeyska etoobiya ka soo baxay ee adis standard ayaa sheegay in sidoo kale kooxaha kenyaanka ah ee uu weerarka geystay ay sidoo kale sameeyeen iskuday kale taasoo ay fashiliyeen ciidamo ka tirsan ammaanka etoobiya ee ka howlgalay ismaamulka koonfurta etoobiya xuduudda u dhexaysa dalalka etoobiya iyo kenya waxaa bilihii lasoo dhaafay ka taagneyd xiisad u dhexaysa dadka ka soo kala jeeda labadan dal taasoo ugu dambeyn keentay in dhinacyadu dagaalamaana welina xiisadda dagaal ee labada dhinac ayaa taagan waxaana suuragal ah in mar kale dhinacyadu dagaalamaan jazaaka allahu khayran walaalka marwaan mucaaradka ridada ayaa mar kale ku eedeeyey xasan garguurta inuu wado dhulboob ka dhan ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa shir jaraa'id oo muqdisho uu ku qabtay waxa uu kaga hadlay dhulboobka xooggan ee xargaha goostay ee kooxda riddada ay ka wada magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in weli kooxda gurguurta ay wadaan dhulboobka isagoona sheegay in maleeshiyaadka riddada ay barakicinayaan shacabkii deganaa dhulalka la boobay waxaan rabaa inaan halkaan madaxweynaha mar kale abiil uga jeediyo madaxweynow ummadda soomaaliyeed ka xisho annagana naga xisho walaalow dhulkan arrimihiis ka dhex bax ee naga jooji dhulfadsiga wuxuu noqday arrin cusub guddoomiye wax mid gobol mid degmo inuu dhulkii ku fidiyo dhulkii dowladda ee dadka laga barakiciyey ee awoodda loogu sheegtay ee sida sharci darrada ah lagu qaatay yaa waxaa la bilaaba deertaan dhul dad leeyihiin in lagu fidsado oo gobolka guddoomiyihiisa intaa u tagto uu amraayo cabir in lagu soo saaro adigana waa arrin cusub waa dhul dad leeyihiin horena waa uga digni dadka la caburinaayo masaakiinta la barakicinayo qiila dhaanta yeerayso islaamaha umulaha oo seexala ee masaaijada la burburinaayo dadka loo awood sheeganayo ma waxaad u malaysiin inay meecilaa dhacayaan maya tirigaray u baahan yihiin waa taraq yaroo guri gaas ka buux lagu daaray wax kiciyo keliya u baahan yihiin mana naqaano xilligay dhacayso dhinaca kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegay in hadda kooxda riddada ay bilowday inay xidhaan dadka ka hadlaya arrimaha dhulalka iyo dhibaatooyinka uu geysanaya xasan gurguurte weliba hadda waxaa lagu darsaday in qofkii wax sheegaaba haddana uu soo xiro uu xabsiga geeyo oo yidhaahdo madaxweynaha wax laga sheegay oo madaxweynaha maxaa wax lagu sheegi waayo hadduu ummadda hantideedii qaadanayo oo dadkii barakicinayo oo masaakiintii uturaynin maxaa looga sheegi waayo dastuurkaa damaanad qaadayo xorriyadda hadalka oday nabadoonaa xihan dad badanaa xihan annaga aan naqaanay kuwaan aqoonin waxaa ka mid a sidaa la socotaan nabadoon xaadoole oo weli xabsiga ku jira oo inuu dhul la xaraashaayo ka hadla ugu jira dumar masaakiina maalin kasta la xihaa dhallinyaraa la xihaa waxaa lagu leeyahay anshixum ay ku kaceen sharciga ninka dhulka dadka barakicinayo boobaya aan qabanayn sharciga ninka ummadda hantideeda qaadanaya aan qabanayn facebook ama tictok ka caytama qabanayo sharcigaas midkuu yahay mid la garanayo runtii ma aha itaalyarida dowladda markaa dulmi ku jirto oo musuq ku jirto oo eex ku jirto wax kaa tabar yar ma leh wax yar uma dulqaadan kartid wiil tictok ka hadlay iyo gabarh meel ka hadashay iyo qof oday meel ka uma dulqaadan kartid hadda waxay noqotay madaxdii dowladda inay shacabkii eryato oo maalmoba lasoo dhejiyo hebelaa lasoo xiro madaxweynaha ka sheeg waa itaalyari waa dulqaad la-aan xujo isku difaac haddaad xaq ku taagan tahay xujo isku difaac haddaad xaq ku taagan tahay dheg jalakha u siinin qof wax kaa sheegay xuquuqdaas dastuurkaa damaano qaad qofkiina wax kaa sheegi karo ilaa adaa xaafiis dowladeed iyo dan guud soo doontay haddii kale guriga hooyada had joogi lahayd
kooxda riddada ee xasan gurguurte ayaa magaalada muqdisho weli ka wada inay boobto dhulka ay degan yihiin dadka shacabka ah iyagoona barakiciyey qoysaskii deganaa dhulalkaasi jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan mid ka mid ay beelaha degawile saamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay in laga waayo qof aanan aqoonin asaasiyaadka diinta iyadoona tilaabadaasi ay si weyn u bogaadisay wilaha saamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed beesha maadle oo ka mid ah beelaha muslimiintaha ee degaa wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iideystay xamlo dacwi ah oo muddo labaatan maalmood ah ka socotay deegaanada ay degto beesha ee dhaca galbeedka webiga shabeelle gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee degmada halgan beesha maadle ee ka faa'iideysatay xamladan ayaa duusha ka xifdiyey dhammaan asaasiyaadka islaamka waxgaradka iyo dhallinyarada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaana bacdalaahi si weyn kaga mahad celiyay maamulka islaamiga ah walaayadeena dadaal iyo juhdi ayay qaryada hele bannaan ku bixisay dadaalkaas oo ah muddo labaatan biri ah dowlo oo diinah ayay noo wadiyey annagana waxaan nahnay qaryada hele bannaan ardadii wax la bari ayaan nahnay waxay dowladii markaay noo keeneen annagana waa ka aqbalnay waana ka faa'idnay waxayna bareen waxaa ka mid ah tawxiidka ayaa ka mid ah macnihiisii ayayna bareen arkaantiisayna bareen aqsaamtiisayna bareen shuruuddiisayna bareen arkaanul islaamayna bareen arkaanul iimaanayna bareen arkaanul ixsaan wayna bareen walaayadaha islaamka meel kastoo joogaana sida walaayadeenna degmada halgan diinka barashadiisa ay noogu dadaaleen juhdi iyo dadaal noogu bixiyaan walaayo kasta meel kastoo joogta cidday mas-uul ay ka tahay ayagana sidaasoo kaleeto in dadaal ay u muujiyaano dooro diini ah oo noo soo socotay muddo labaatan maalmood eh aan ugu faa'iidaysanay tawxiidkii aan ugu faa'iidaysanay ayaa nala soo baray tawxiidkii macnihiisii macnaa laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu allaha keligiis ma ogi arkaantiisana laba waaye al awalu kan koowaad annafyu waa diidmo athaaniy kan labaadne al ihbaatu sugud waaye shuruuddiisana waxa waaye alcilmu alyaqiinu aliqlaasu alsidqu almuxaba alinqiyaadu alqabuulu alkufru bidaaquuti maraatibu diin halaatatun saddex waaye alislaamu waaliimaanu waalixsaanu waaye anigoo ah maxamed ibraahim duuraw kana socdo tuulada heshiirkanac qaryada heshiirkanac ka socdo waxaan sheegayaa walaayada degmada halgan waxbarashadii ay noo geysatay iyo juhdigii ay nagu bixisay awgeed kalimatu tawxiid ayaa nala baray tawxiidaa nala baray arkaanul islaamaa nala baray arkaanul iimaana nala baray arkaanul ixsaana nala baray macnaheedaa nala baray shuruud laa ilaaha illaa macnaheeda wax dil waana loo kulmiyey waxaa ku mahadsan walaayada degmada halgan ee aan ku hoos noolnaho na maamulayso wixii naga dambeeyana inaan u siyaadina aqoontaas ay noo geysatay iyo juhdigaas ay nagu bixisay inta naga dambaysana inaan geersiinaan ilaahay ka rajaynaynaa walaayada islaamka kor allaha ka dhigo waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabada soo xiray ayaa bogaadiyey dadaalka beesha reer maadle isagoona u ballanqaaday inay sii wadi doonaan dadaalka lagu horumarinayo aqoontooda kulankii reer maadle qodobadii ka soo baxay ama bayaankii ka soo baxay oo la diriirka jahliga ahaa oo aan ku nidhi guri kasta oo ay reer maadle leeyihiin waxaan qaadanaynaa inuu noqdo minjiiqley laga soo bilaabo ilaa meesha loo yaqaano keligubadle inta raayatu tawxiid ay ka taagan tahay inuu ay isu beddesho dugsiilowyo waa bilowgii hadda mashruuca ka socda meesha la yidhaha caqabooy baa lambar laba ah waxaan rajaynaynaa deegaanada kale o dhan inay ka bilaabato hadduu alla idmo subxaanahu wa tacaala walaalaha marka waxaan leennahay ilaahay ajrigiinna abaalkiinna ha weyneeyo horay ugu socdo wulaadda inta soo hartayna ku dayda waxa walaalihiin ay sameeyeen wakhaasatan walaalaha reer maadle iyo ballankii aan soo galnay iyo wixii aan isku ogeyn waa inay sadhaba u fulaan munqabada la garab istaagtay wixii lagu ballamay walaalahooda ayagana waa mahadsan yihiin oo kala shaqeeyey raggaas qabaa'isha marka kulankan hadda laba kulan kulanna waa ka horreeyey kulanna waa ka dambeeyey oo noocaan ah waa dowraadkii musalsalka ah ee socday dowlata abubakar sidiiq maalmahan hadda dhow waxaa qabsoomay reer afgaab waxaa idinka horreeyey reer waasuge dhammaan waxa ugu muhiimsan oo kulammada loo qabanaya dowraadkaas waxay ahayd ama looga niqaashay waxa ugu muhiimsan dacwaday ahayd ummadduna waa in dacwadeeda ay hormariso dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiibka u siiyey wax ka faa'iiday waxaan idinka rabnaa inaanan gadaal u laaban xamladan xamlo kalea noogu xigi doonta hadduu alla idmo mar haddaan hadda asaasiyaadkii ay noo fadhido waxaan sixi doonnaa mawduuca salaada ayaan sixi doonnaa isagana insha allahu tacaala dadkeenna baahi badan bay niintooda u qabaan alla subxaanahu wa tacaala baan ugu mahadcelinaa wixii noo qabsoomay tallaabadan taariikhiga ah ee ay xaqiijisay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee ah in beel dhan ee degta wilaayadaasi laga waayo qof aanan aqoon asaasiyaadka islaamka ayaa ah tallaabo kudayasho mudan waxayna beesha maadleh dhankeeda xaqiijisay guul taariikhi ah jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa xalisay khilaafaad ka dhex taagnaa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali waxaan leeyahay ididiilo weeyaan halkan galabta joognaahe waa walaal heshiiye oo wax badan loo haraad qabay waa dadkii hoggaamada ahaa waayihii hore ee alla hayow riday owlahaan galabta soo hoynay dibna uma halaabaan intii nolosha aan hayno wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalisay madmadow ku dhex jiray odayaasha baxcalaso oo ka mid ah jufada habar owradeen ee beesha maxamuud hiraab ee degta magaalada garboweyn ee wilaayada galgaduud odayaasha baxcalaso waxay dowla diinia u socotay muddo ku siman kow iyo toban maalimood uguna soo gebagabowday deegaanka garboweyn intii ay socotay dowladda waxaa barbar socday shir wadatashi ah oo looga hadlaya arrimaha baxcalaso allaha mahaddiisa waxaa lagu guulaystay in la xaliyo waxyaabihii madmadowga ahaa ee ku dhex jiray waxgaradka baxcalaso xafladdii lagu soo afmeereeyey dowladda loo qabtay waxgaradka baxcalaso waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada galgaduud culimo nabadoono iyo marti sharaf kala duwan waxgaradka baxcalaso waxay cod dheer ku sheegeen inay heshiiyeen kuna heshiiyeen inuu beesha ku hoggaamiyo nabadoonka baxcalaso cali cabdulle ku dhaqanka shareecada islaamka inaan heshiinay nabadoonka cali cabdulle maxamed inuu maaragtay aan meeshaas ku soo dooranay ayadoo maaragtay ninka la yidhaahdo oo ku xigow la shaqaynayaan laba oday oo ibraahim mire iyo macalin saciid waxaan leenahay diinta islaamka inaad maaragtay nagu hogaamidiin ood nagu hagtiin ayaan maaragtay aan idiin dooranay ayadaana rabnaa annaguna waa u hogaansannahay kuwii qaatale allaha naga dhigo baxalaso uu timid mahad ilaahay aan u celiynaa mahad allah iskale marka xigta ilaahay subxaana watacaala mahaddan aan siinay marka xigta xeerbax calaso waa midoobeyn walaalnimo ahalnimo qaraabnimo ayay ku madoobeyn waxay ku madoobeyn ninka odogaa oo la yidhaah cali cabdillah maxamed inuu oda ka yahay nabadoona ayaguna ay ku adacsan yihiin ayay ka hooseydo macalin saciidka ayaa cabdiriid ibraahim miro kayre cabdulqaadir axmed kaahiye intaas ayaa ka shaqa oo ku kuwa kale ay yihiin odaga guudna waa cali cabdille maxamed waxaan mahadda oelaynaa biisha owradeen ee odayaal kale ee kiyaata le noo timid oo nacaawidanaysa mahad badan allaha siiyo midda kale waxaan uelaynaa nabadoonkan yaga macalin salaad gabeere sharaf badan allaha siiyo meeshani waxaan joognay muddo kow iyo toban maalmood waxaa nooga socotay dooro maanta ay noo soo gabagabowday ilaah baa ku mahadsan beeshu waxay meesha ku dooratay odagii hore cali cabdulle maxamed ayaa ah odaga beesha baxalas intaas ayaanu ku heshiinay dooradiina maanta ayay noo soo gabagabowday wabillahi tawfiiq ilaahayna waa u mahad celaynaa asaga meeshan usoo koro amarka awoodda iskale marka xigta odaga cali cabdulle maxamed asagana waa u mahad celaynaa dhammaan ilaahaygaasa mahadda iskale awalkeeda asagaa iska kale waa ku mahadsan yihiin wixii amana taageeray ama arrintaas qabanqaabada nagala galay anaguna waan heshiinay waxaan ku heshiinay inaan wax isla qaadano wax isla bixino walaalowno isu soo hilownay shan iyo toban sanana waan kala maqnay kow iyo tobankaasna dhunkasho iyo maxabbaan ku jirno kitaabka ilaahay wuxuu raalli ka yahay inaan ku dhaqanno aan isla qaadanay waana go-aansanay waana ku tala jirnaa nabadoonka bax calasa wuxuu kelimad ka jeediyey madasha magaalada garboweyn oo saldhig habar ordeen ah ay dowladaasu ka dhacday ilaahay baa mahadda iskale marka waxaa waaye waxaan soo dhawaynaynaa oo caddaynaynaa in meeshaas daawo ka dhacday in baxlasa ku daawowday inaan walaayadii sukaana keentay iyo naqiibkeenna aan ammaanayno u mahad celinayno gobol iyo degmo walaayada maarata arrintaas soo xirtay ilaahay muga hore mahad u sugan tahay mahadda labaadna ayadaan mahad celinaynaa dembigooda allah dhaafaan leenahay intaasaan maaragtay aan ku soo gaabinaa nabadoonka jufada habar owradeen nabadoon macalin salaad ayaa la dardaarmay dhammaan waxgaradka bax calaso oo shirka u soo gebagaboowey khilaafku hadda u dhacaana daawo waxaa u ah in la xaliyo insha allahu tacaala hadda khilaafaa jiray waa la xaliyey ilaahay subxaanahu watacaala waa nagu guuleeyey sidaasay maaragtay beeshu hadda galabta wanaag iyo maaragtay diintoodiiay qabsadeen iyo wilaayadoodiiay adeeceen iyo iyagayo is adeecay wixii la rabo waay insha allahu tacaala allaahuma zid baan leenahay allah noo ziyaadiyo si guud waxaan leenahay adowa allah jabshaan leenahay gaalada ah boqolaal ruux oo fuqara iyo masaakiina ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmooyinka kala tirsan wilaayaadka islaamiga gede iyo baay aynu ku hormarna dhanka degmada alcadde wilaaya islaamiga ee gede iyo walaalkeen cazaam carafaad
waxaa si habsamid looga socda degmooyinkii deegaanada huulaayadii islaamiga gedo qaybinta sekada xoolaha nool taasoo la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinkaas iyadoona degmada ceelcadde ee xarunta huulaayadii islaamiga gedo laga qaybiyey sekada xoolaha nool waxaana la siinayo qof kasta soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid dadka masaakiinta iyo fuqarada la siiyey sekada xoolaha nool oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warramay xoolaha la siiyey iyo farxadooda magaceyga saciid aadan cabdi degmada ceelcaddaan jooga soddon shan neefa ari xarakada mujaahidiinta isiisa marka dee dadka isiyiin waxaan ugu ducaynayaa inaa mar kasta madaxooda ku rahaado allaha barakee shabaab allaha barakee meel joogaan dhumba magacoodan kor allaha ka dhiga gaalada allaha jibiye ka gaalada allaha jibiye hoos allaha ka dhiga mar kasta oo ka hoos allaha ka dhiga bismillah waxaan yani cali isaan xuseen baa layidhaahdaa waxaan deganaya degmada alcadda mujaahidiinta waxay siiyaan ari soddon iyo shan ah ilaa ilaahay baa mahad iskale ayana allaha barakeeya gaalada allaha jibiya ariga isiina waa tiriis waa intaas dagaaladana alla ha jabiyo isaga hore allahu qaada wahay waan oqoyna haa iskale haddii waan baahnaa dowladna wax weyn haysta ma ahayn hadda ilaha barakay jilaha waa mujaahidiinta iyo ilaha maxaa iskale qorshahan ka dambeyn waxaa weeye ilmada dugsi ugu jira haddii ilaha yiraahdo alla siiyo xilliga in la gaarsiiyo ee wax ii bataan haddii dadkaas ama meesha ii jooga waxaan dhaxolaha rabaa in dhaqaaleeya oo meel aan ku sameeyo ilaahay igu adii ilaah ilaahay waxaan ah u barakeeyo hore allaha barakeeyo imaankii mataan sikada soo qaadaya ayagana kor inta allah ka dhig
waxaa weeye magacayga maxamed cabdi ibraahim weeye xuseen waxaan joogaa degmada ceelcabdi waxaa la siiyey ari soddon iyo shan neef oo sika ah xarakada ay siisa khayr allah siiye ee allah barakeeye kor allah ka dhigo xarakada kor allah ka dhigo gaaladan allah jabiyo waran dareenkaaga iyo baahida ugu qabta ariga baahida waxaa weeye ilaahay baa mahadle waxba ma aanan haysanin qorshahan kale inaan dhaqaaleeyo haddii ilaahay idmo oo anna aan ku noolaado ee, islaamkana uu wax iga helo yaan insha allah la rabaa khayr allah siiyo kor allah ka dhigo iyagana ilaahay waxooda ha- wax baraka lah- allah ka- ooga dhigo mujaahidiinta soo qaadeen ilaahay ha barakeeyo kor allah ka dhigo waxaan ugu dayay gaalada allah ha jabiyo islaamka allah noo soo reebo wixii islaam allah noo soo reebo cabdi aadan khamiis aliira magacaygu saddex waa cabdi aadan khamiis waxaan joogaa caalcadde maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey soddon iyo shan neef oo ari oo walaayada siisay islaamku intii laga soo qaaday ilaahay ha barakeeyo intii siisayna ilaahay ha barakeeyo gaaladan allah jibiy insha allah marka arigaasaa la siiyey soddon iyo shantaasaa la siiyey ka waran dareenkaaga iyo baahida aad u qabto ariga baahi waali baan u qabay baahi aad baan u qabay waaba waan u baahnaa arigaas sababtee hanti malan cadays baan u dhimanaya wax kale intaan la gaarin galaas caalinaan soo gato aan raadiyo maalin aan helo maalin aan waayo saasaan iska aha adduunka marka intay siis ilaahay ha u kaalmeeyo qari adduun ilaahay ha liibaano gaalada allaha jibiyo inta laga soo qaadin ilaahay ha barakeeyo kuwa laga qaadaha islaamka loogu gargaaraya allah ka dhiga insha allah kuwaas waxaan ugu ducaynaa aaqaro janno adduunkana ilaahay meelsan ha makan insha allahu tacaala gaaladan allaha jibiy aaqarana janna allah ugu bedel insha allah gaalo allaha jibiyo ilaahay idankiis gaalo allaha jibiyo meel ay joogtana khayr khayr lama joogtee allaha jibiyo muslimiintan kor allah ka dhiga tii israacdan islaamka allah ka dhiga insha allah
wulaayadii islaamiga gad ayaa waxaa si dardar looga socotaa qaybinta sakada xoolaha nool taasoo si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinka deegaanada wulaayada islaamiga heegado jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam iminkana na eegna dhanka degmada labaatan jirow ewla saamiga ee baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman halkani waa fagaaro ku yaala degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee baay tobanaan qoysas oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu siiyey sakada xoolaha nool oo weli si habsamila kaga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaysta sakada ayaa la siinaya shan neef oo ari ah kuwaasoo mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib goobta ugu duceeyey mujaahidiinta idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay bulshada ku nool degmada labaatan jirow si gaar ah dadkii sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijir la siiyey sakada xoolaha nool waxay ka warbixinayaan qaabkay uga faa'iidaysteen sakada magaay master madaxa dhiyare meertuga dhiyare
haye deegaanka joogtid deegaankay webiyo waa dheera webiyo oo saydheelow lentis ah mayla isiyey shanneef erin ah yalla isii may isiyey mujaahidiinta isiidii ilaahiya mahadle mahad ishu ku unkahaay dan yarahaay owaana ka do'ay farhadday farhadday eeda an farhasana hiraabtuntan ee mujaahidiinta eed i eed ya anka farahasana waana in abaadhi ilaahin garantiya korkuweela liibiyeena kheer alla weela eed i eeda anka farahasana magaalada injay madaasa noo dheeree deegaanka joogtid labaatan jar oo dheere eringa laga geediyaay dilaa ershangneef eringa meelo la oosi degmada labaatan jaro roog meelo la oosi kaleereed ilaahay maadhe umaadanka ma adyayne ilaahay adgirtiyeeye aragdeed gargaar iyo oday duuliyaayeseeye erkasaasa ilaahay kutugane umaadadaysaasa kutugane mujaahidiinta insiidan kama hayaane walala deegaanka da- aan joogo waa labaatan jirow magacayga cali ibraahim sakma la yidhahdaa cali ibraahim labaatan jirow saaka maxaa ka soconaya maanta meesha shahoorta waxa weeye cari baa la bixinahayaa waa garta walaayada islaamka cari bay bixinaysaa shan- shan neef cari baa la bixinahayaa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah anagoo shan neef baan helay alxamdulilah walaayada islaamka shan neef bay siisay de waa barwaaqo ilaahay noo rideeyey alxamdulilah gaabteeda guul baa igu rajaynayna haddii ilaahayno aa markii ugu horreysay oo laii dhiibi weeye zakada laiga siiyo weeye oo labaatan jirow alxamdulilah alxamdulilah hadda waa maanta waa faraxsanahay ilaahay ka mahadsanay maasha allah wax lasoo koobi kara maaha dee shafarteyda maanta wax lasoo koobi kara maaha ilaahay intay soo bixisay hoolahan soo bixisay hoolahooda hoolo barakaysan in ilaahay ugu dhigaan ugu barinaya ilaahay ugu barinaya ma garatay waa gartay
alxamdulilah ilaahay hantidii laga soo qaaday hantidii maalinta qiyaamo lagu meelmarahaya allah ugu dhigo iyaguna wixii uu soo haray wax barakaysan allah ugu dhigo baan oran lahaa hoola la isiiyey hoola la isiiyey hoola dhagasihaayhe may la raayis idankafahanaye may la raayis wa dhagadoba waa isinaayehe may la raayis waan kafarasina waan imiana dhagado waan imbaraka waan rajeeyaa insha allah sidoo kale malaaq salaad oo ka mid ah waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka lagu gudmanayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada labaatan jirow iyo deegaanada kale ee wilaayada islaamiga ee baay maalinta tan eh, ini laku dhiibahaya degmada labaatan jarow eh, xoolihii oo zekadii ah ini laku dhiibahay saas darteena dadka hadda ku qiib galaayaan ama qaadayaanna insha allahu tacaala iyo oo farxadna ku dheexinta laku dareemawna wejihidii weji jirin laku dareemaw ini far- ka faraxsanyin dadkii masaakiintahaayan ama tafarsadornaayan ku tira gal insha allahu tacaala ini macnahaasi ka faraxsan ku qiib galen oo macnaha ka ka faraxsanyin inihii la siiya saas darteena dadweyne badan maha ku qiib gaaladi nafsataanona goob joogo keena insha allahu tacaala ee, kula qiib gaadadahayna dadka farxadiyo saas dartiya jazakumullahu khayran aan lenan wa dadka oo macnaha walaayada islaamiga ee, aan ku tirigal ini dadka masaakinta ka farxiyda jazakumullahu khayran aan lena gaar ahaan haddana mayn kumaxadiis doonaa insha allahu tacaala ilahay baa maxadiis kule taaniyana kule walaayada islaamiga ee, antaan erfadi insha allahu tacaala midda kalena may baan bugaadiyaan idaacadda alantamiis wardabadya oo in badan afar iyo labaatan saaban tiibanta muslimiinta meel kasta iyo ee dantatiyada ku jeertan iyo ku duraarijiid jazakumullahu khayran alan dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maamulada islaamiga ah ee degmooyinka buurafulay ufurow kansax dheere iyo bardaale ay sidan kale u qaybiyeen sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinkan jazaaka allahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saak waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak